أyuha اlإkhwaة wاlأkhawat waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiinsoo bandhigaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah alintisaaru lasxaabi اlxadiid in loo gargaaro asxaabu اlxadiid casharka labaad waxaana noo sharaxaya asheykh cabdullaahi sheekh xaashi xafidahu اllahu tacaala
alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى allah wslm cla muxamadi wcla alih wصaxbihi wslm ajmaciin baabu اlxahi clى الsunnati wاljamaca baabu اlxahi clى الsunnati wاljamacati wاlاtibaac wa karaahati اltafaruqi wاlاbtidaac baabkani wuxuu ku saabsan yahay oo uu baab yahay alxahu cala الsunna sunnada oo la isku tartarsiiyo la isku booriyo waاljamacati iyo jamaacada waan soo sheegnay dersigeennii horeeto assunna marka la idlaaqo waa ariiqatu nebiyi sala allahu calayhi waalih wasalam waddadii nebigu maray ama ha noqoto sunnada qowliyada ah ama ha noto ha noqoto sunnada ficliyada ah aljamaca marka la idlaaqana waa saxaabatu muxammadin ridwaan ullaahi calayh waa asxaabtii nebiga waddaday mareen iyo manhajkii ay diinta ka dhigteen alxahu baabu lxahi waa boorinta ayuu u baab yahay cala asunnati sunnada la isku boorinayo oo la isjeclaysiinayo iyo waljamaacati waddadii saxaabadu ay mareen walitibaaci ay itibaaci nebiyi sala allahu calayh waalih wasalam nebiga raacitaankiisa la isku boorinayo wa karaahati tafaruq iyo tafaruqa muslimiintu inay kala tagaan oo ay snacaan inay makruuho tahay karaahadana waxaa laga wadaa wa karaahatu taxriim inay xaaraam tahay dadka muslimiinta inay iskhilaafaan walibtidaac iyo diinta dhediinta diinka dhexdiisa ibtidaac in lagu sameeyo oo ilaahay lagu caabudo wax uusan nebiyullaahi muxamed ilaahay uusan ku caabudin marka laba shay ayuu baabkan kaga hadli doonaa musanifku raximah ullah shayga horete waxaa weeyaan itibaaca nebiga sala allahu calayhi waalih wasalam in cibaadaadka dhammaantood nebiga lagu raaco iyo saxaabada ridwaan ullaahi calayh taas waa qaybta horeta weeye adilo badanna waa u keeni doonaa qaybta labaad oo baabkaanu kaga hadlaya waxaa weeye itibaaca didkiisa waxaa itibaaca ka soo horjeeda oo ah alibtidaac iyo tafaruqa marka sunnada marka laga tago oo qofka sunnada uu ka tago meel cidlaa dhici maayo wuxuu horeba ka gelayaa sunnada markuu ka tago waa alibtidaac buu dhex gelayaa markuu sunnada ka taga qofku shayga ilaahay uu ku caabudayo wuxuu noqonaya tilqaa'iyan ibtidaac buu noqonaya jamaacada markuu ka tagana oo hadyigii saxaabada uu ka weecdana toos wuxuu ugu dhacayaa atafaruq tafaruq ku dhacaya leanna waxa weeyaan shayga ijtimaaca iyo ulfada iyo maxabada keenaya waa sunnada nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala almusanifu raximah allah iclam ayuha almuslim qofka muslimka ahow ogow ana allaha tacaala allaha sarreeya amara khalqahu makhluuqiisa idin ahaantiisa inuu faray yacni amra iijaab bilusuumi ljamaacati jamaacada in la laasimo jamaacadu waxa weeyaan waa dariiqii saxaabadu ay mareen oo nebigood ay ka dhaxleen sala allahu calayh waalih wasalam wa nahaahum makhluuqa ilaahay wuxuu ka reebay oo u diiday oo xaaraan ka ah can ilfurqati kala tegitaanka muslimiintu ay kala tagaan ilaahay waa u diiday rasuulkiisuna waa u diiday wanadabahum wuxuu ogeysiiyey makhluuqa alle muslimiinta alle wuxuu ogeysiiyey litibaac nebiga raacitaankiisa waxahahum calayhi itibaaca nebiga in la raaco oo wax kastoo ilahay lagu caabudayo nebiga looga dambeeyo taana ilaahay waxa weeyaan xahi buu ku sameeyey tartarsiin buu ku sameeyey nacam wadamma allah wuxuu dhaleeceeyey oo ceebeeyey alibtidaac diinta dhexdeeda ibtidaac in lagula yimaado man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad wa wcadahum ilaahay waa uu u goodiyey makhluuqii calayhi cala alibtidaac in bidca lala yimaado oo bidco ilaahay lagu caabudo gooddi adag baa ka soo arooray falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ilaahay waxa weye gooddi adag ayuu ka soo jeediyey falyaxdar aladiina kuwii ha ka digtoonaadeen yukhaalifuuna can amrihi nebiga arrinka arrinkiisa daba marayey oo nebiga sunnadiisa khilaafayey an tusiibahum fitnatun fitna inay haleesho fitnadaas culammadu waxay ku fasireen culammada salafku waxay ku fasireen zayqu lqalb qofka ibtidaac ilaahay ku caabuda oo sunnada nebiga ka taga in qalbigiisa ilaahay weecinayo ay uu halis u yahay inuu maarata gaalnimo ku dhinto ow yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab aliimi uu haleelo oo adduunyada yacni waxa weeyaan sidii mubtadacada qaarkood loo laayey in loo laayo oo maaragtay xukunkiisa uu dil noqdo nacam wadaalika arrinkaa in allah subxaanahu wa tacaala lusuumu ljamaaca uu ummadda uu amray oo ibtidaaca iyo tafaruqa uu ka digay bayinun waa mid cad fii kitaabihi kitaabka allah ayuu ku cad yahay wa sunnati rasuulihi sala allahu calayh waalihi wasalam qaala tacaala adiladii qayb ka miduu marka soo qaadanaya sunnada allah subxaanahu wa tacaala uu ku amrayey tafaruqa iyo ibtidaacana uu ka digayey qaala tacaala allah wuxuu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiica wactasimuu ayuha almuslimuun muslimiinta muslimiinta dhammaantooday qabsada bixabli illaahi xarigga alla qabsada jamiican idil ahaan walaa tafaraquu ha kala tegaynina aayaddu marka allah subxaana wa tacaala wuxuu ku amrayaa muslimiinta dhammaantooda saxaabadu ay ugu horreeyaan xarigga alla in la qabsado oo xarigga alla aysan ku kala tegin isla markaana allah wuxuu ka digayaa didda daalik oo ah attafaruq lianna muslimiintu sabab ay u heli karaan ama cudurdaar ay u heli karaan ma u jiro inay tafaruq iyo axsaab ay sameeyaan ayagoo muslimiin ah sababtu waxay tahay nebigeennu sala allahu calayh waali wasalam waa nebiyullaahi muxamed nebi kaleeto oo itibaaciisa ilaahay uuna amray ma jiro nebigaana loo soo diray meesha uu nagu xidhayo waa cibaadatullaahi waxdahu allah kaliya inaan caabudno oo aanu ku caabudno nebigu wuxuu jideeyey nebigu wuxuu ilaahay ku caabuday ayib tan kaleeto kitaabka nebiga loo soo dhiibay waa kitaabka waxa weeyaan qur'aanka ah oo keligiisa kitaab kaleeto oo ilaahay uu nagu addoomaystay inaannu baranno oo in ilaahay ku caabudno muqtadihiisa ma jiro tan kaleeto yacni kacbada aan u jeesanayno waxa weeyaan waa midda ku taalla maka weyn sabab marka keeni karta dadka muslimiinta inay iskhilaafaan oo qolo walbaba urur ay samaysato waa waxaanan jirin waan caqligal ahayn sidaa darteed bu ilahay wuxuu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiica idilahaantiin ha ku kala harinina kitaabka alla inaa ku dhaqantaan oo kitaabka alla uu ini walaaleeyo walaa tafaraquu hana kala teginina wa qaala tacaala allah aayad kaleta waxau ku odhanayaa sharaca lakum min addiini diinka xaggiisa ilaahay wuxuu inkaga jideeyey maa shay buu inin jideeyey wasaa bihi nuuxan nebiyullaahi nuux u dardaarmay oo nebi nuux wuxuu ilaahay u waxyooday oo u dardaarmay baa adinkana ilaahay inin jideeyey ayuha almuslimuun nacam waladii kii buu ilaahay inin jideeyey owxaynaa ilayka nebiyullaahi muxamedow adiga aan ku waxyoonnay wamaa shay buu inin jideeyey alle wasaa bihi ibraahiima nebiyullaahi ibraahiim wuu u dardaarmay wa muusa nebiyullaahi muuse u dardaarmay wa ciisa nebiyullaahi ciise u dardaarmay rusushaa shanta ah oo nebigeennu uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay nebiyullaahi nuux oo awalu rasuulin ah nebiyullaahi ibraahiim uu ka mid yahay muuse iyo ciise shantaa waa rususha layahay ululcasmiga shantoodaba maxaa ilaahay u dardaarmay an aqiimu addiin diinka toosiya yacni diinka oo tawxiidka ugu horreeyo ku dhaqma ta barataan ku dhaqma walaa tatafaraquu fiih hana ku kala teginina marka aayaddan iyo aayaddii hore waa isku xugun labada aayadood waa isku macni oo tii horeeta xugunkii ay amartay baa tanuna amartay oo ah aayaddan maxay leedahay yacni rusushii dhammaantood waxaanu u waxyoonnay oo aan u dardaarannay waxa weeye waa iskaga mid yihiin waa tawxiidkii iyo ulfadii muslimiinta in waxda ay sameeyaan ilaahay ay caabudaan diinkaas ilaahay ay ku caabudayaan ay ku walaaloobaan isla markaa aysan kala tegin oo diinka aysan ku kala tegin وqاaل تaعالى allah waxa uu yidhi وأنa hada صiraaطii mustaqiima kani waa waddadaydii toosnayd waa islaamkii weeye faاttabicuuhu waddadaa toosan yani raaca walaa tattabicu الsubula waddooyinka kaleeto oo waddadaas mustaqiimada ah ka weecanaysa ha raacinina fatafaraqa bikum haddii marka waddooyinkaa gudgudka aad raacdaan fatafaraqa uu inka kala geeyo bikum idinka can sabiilihi waddadii toosnayd waddadii allah ee toosnayd uu inka fogeeyo daalikum midkaa ilaahay ini amrayo daalikum midkaa ilaahay inii dardaarmayo oo ah islaamka inaad ku dhaqantaan ayaa wasaakum bihi ilaahay inuu dardaarmayaa lacallakum waxaad mudan tihiin haddii sidaa ay yeeshaan oo waddada mustaqiimka islaamka siduu yahay aad ugu dhaqantaan tattaquuna ciqaabka alle inaad ka gaashaamataan aayaddan fii suurati alancaam markii nebiga ilaahay ku soo dejiyey nebigu wuu fasiray ficliyan ayuu nebigu u fasiro wa anna hada siraatii mustaqiima nebigu markii wuxuu sameeyey khad dheer buu sidaa nebigu u jiiday khad dheeroo mustaqiima ayuu sidaa u jiiday khadkaa mustaqiimka waa islaamkii khadkaa mustaqiimka waa islaamkii waa midda ilahay uu leeyahay wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh waddadaas mustaqiimka ah ee toobiyaha waddadaa qaada taa wax way muslimiintii baa la amray khadkaa dheer inay qaadaan isla marka ilaahay muxuu ka nahiyey walaa tattabicu asubul nebigu waxa weye walaa tattabicu subul waddooyinka uu ilaahay uu ka digayo nebigu khuduud cariidaah sidaa u sameeyey oo khadkii maarata muslimkaa goynaya dhinaca midig iyo dhinac bidix u jaraya marka nebigu wuxuu yidhi waddooyinkaas ilaahay uu ka digayo ee waddada mustaqiimka gudban yamiinan wa shimaalan mid kastoo ka mida waddooyinkaas gudgudka ah waxaa taagan shaydaan ee dadka u gacan haadinaya ee odhanaya waddadaa dheer waxaa weeye waa waddooyinkan ka sokeeya ayaa khayrkii yaallaa oo khayrka aad ka helaysaa qofka marka wuxuu yidhi shaydaan shayaadiinta meeshaa dhooban ee waddooyinka wududkaa taagan ee u gacan haadinaya qof kastoo muslima waddada qaadi taga qofkii ajiiba naartu geynaya jahannabu geynaya waddooyinka wududka marka waxa weeyaan waa waddooyinkii bidca waddooyinkii bidca bidca waxa weeye ayi bidca oo islaamka ku soo korortay oo lagu soo kordhiyey oo lagu soo daray yacni waxa weeyaan waxaa asal u ah ee dadka ugu yeeraya waa shayddaanka weeye marka qofkii shayddaanka ajiiba oo ilaahay bidca ku caabudana naar baa u dambaysa hadduusan ka toobadkeenin waa mid allahu leey falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim nacam marka aayaddan iyo aayaddii aanu soo marnay fii suurati shuuraa iyo aayaddii u horraysay fii suurati ali cimraan kulligood muqtada waaxid ayay maaratay bay sharciyaynayaan oo ah in ilaahay lagu caabudo wixii nebiyullaahi moxamed ilaahay ku caabuday isla markaasna tafaruqa laga fogaado oo muslimiintu marnaba aysan iskhilaafin nacam wa amara tacaalaa ilaahay wuxuu amray allaha sarreeyaa wuxuu faray biitibaaci الnabiyi nebiga in la raaco sala allahu calayh wala slm fii aayaatin kaiira fii aayaatin min kitaabihi fii aayaatin kaiira min kitaabihi aayaad kaleeto intaan uu sheega aan hayn oo kitaabka alle maaratay ku sugan ayaa ilaahay wuxuu amray nebiga in la raaco sala allahu calayh wali wasalam aayadaha saddexdan aayadood ee shiikhuu soo qaatay ay isku macnaha yihiin ee ka digaya tafaruqa waxaa ka mid ah aayadda fii suurati alancaam lafteeda allah uu ku odhanaya ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyaca lasta minhum fii shayin inama amruhum ila allah uma yunabbi'uhum bima kaanuu yafcaluun ina aladiina faraquu diinahum kuwa diinkoodii ku kala tegey oo kooxa kooxaha noqday oo qolo walba magaca gooniyada ay la baxday wa kaanuu shiyaca wa kaanuu ahaaday shiyacan kooxa kooxa noqday lasta minhum fii shayin waxba kama ahayd kuwaa kuwa iyo adigu isuma abtirsatiin isku abtiris ma ahidin yacni waxa weeye nebigu dayru waa u dayriya kuwa iyaga ah oo ilaahay wuxuu leeyahay beri baa ka taha kuwa ah innamaa amruhum kuwaas amarkoodu kuwa sunnadaadii iyo kitaabkii ka leexday ee kooxa kooxaha noqday amruhum arrinkoodu mufawadun ila allah waa mid ilaahay loo bandhigayo ilaahay baa arrinkoodu u yaallaa uma yunabbi'uhum markii ilaahay ay la kulmaan uma yunabbi'uhum ilaahay wuxuu u sheegi doonaa ee u warrami doonaa bima kaanuu yafcaluun wixii ay ahayn kuwa sameeya wixii muxaramaadka ay samayn jireen oo uu ka mid yahay tafaruqa muslimiinta dhexdooda ay ka sameeyeen ilaahay dib uga sheegi doonaa marka ilahay la kulmaa marka aayaddani sida aayadihii horeeto waxay ilaahay uu ku xarimayaa altafaruq bayna sufuufi almuslimiin inuu maarata camal muxarama uu yahay tafaruqaas ama haado mid magac diineed wata ama haado mid maarata siyaasa alfaajira wata ee axsaabta maarata muslimiinta dhexdooda laga samaynaya ah kulligood waa shaamil ama ha noqdo axsaab siyaasiya alfaajira ama ha noqdo kuwo magacyo diineed wata kulligood waxa weeye camalkaas waa camal muxaram ah leanna waxa weeyaan muslimiinta waxa weeyaan rabbiga ay caabudayaanna waa mid keligiisa nebigoodu waa mid keligiisa kitaabkoodu waa waaxid kacbadoodu waa waaxida walaa takuunuu ha ahaanina min almushrikiina mushrikiintii oo kuwo ka mid ah ama dhaqankoodiila ha noqonina min aladiina kuwiina ah faraquu diinahum diinkoodii kala geeyey oo diinkoodii ku kala tegey dhaqankoodii ku kala tegey wa kaanuu ahaaday shiyacan kooxa kooxo kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun markii muslimiintu ay kooxa kooxa noqdaan koox kastaaba waxa ayadu markaa ay haysato ayay ku farxsan tahay waxa weeyaan oo firfircooni ay u samaynaysaa marka aayadahan dhammaantood waa isku xugun kulligood waxa weye muqtadahoodu islaamkii nebiyullaahi muxamed loo waxyooday sala allahu calayh ali wasalam oo ka kooban kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii saxaabada islaamkaas in lagu dhaqmo cilman wa camalan in la barto lagu dhaqmo ayaa aayadaha dhammaantood ay taqhriirinayaan waxay kaloo ka digayaan alibtidaac fi ddiin diinka in maarata ibtidaac lagu sameeyo tafaruqu in maarata muslimiinta dhexdooda ay sameeyaan koox koox ay kala noqdaan bacdu man yantasibu ila alislaam ayaa waxay ku andacoodaan nusuustaa sariixada markay arkaan axsaabta ama siyaasiyada ha noqoto ama axsaabta diiniga ha noqoto axsaabtu waa bannaan tahay oo waxa weye kooxa kooxa waa la samayn karaa muslimiinta dhexdooda laa waxa weye qofka hadalkaa ku hadlaya waa qof caqligiisu uusan caadi ahayn ama waa muttabicun lihawaahu sababtu waxay tahay yacni waxa weye naska sharciga ah marka qofka muslimkaah uu maqlo waxa u furan kaliya waxa weeye inuu yidhaahdo ilaahu waan maqlay waxyigaagii waan adeecay waayo allah subxaana wa tacala wuxuu ley yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu اllaha waadiicu الrasuula wauli اlamri minkum fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila اllahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllah yacni dadka mu'miniinta haddii iimaanba ku baaqi yahay wax allaalay wax isku khilaafaan waxa weeye in ilaah iyo rasuulkiisa ay uga dambeeyaan oo rasuulka ilah iyo rasuulkiisa aan marnaba la khilaafin allah aayad kaleta wuxuu ku ohanaya falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima marka kitaabkii alle oo nusuustiisu ay sariixo tahay sunnadii nebiga oo sariixo ah qofku inuu khilaafo oo hawadiisa uu raaco waa arrin khatara weeye sidaa darteed nusuustan marka bacdu man yantasibu ila sunna markii loo soo deliishado waxay ku odhanayaan nusuustan waxay ka hadlaysaa dadyowgii horeeto ayib aayadda hadda maalan soo qaad hadda aayadda u dambaysa walaa takuunuu min almushrikiin walaa takuunuu yaa lala khitaabaya waa saxaabatu muxamed ridwaan ullahi calayhim cidda lala khitaabayo khitaabka liawali waa loo ku dhacayo oo laleeyahay ha kala teginina yay yihiin waa saxaabadii rasuulka dadka kaleto muslimiintana saxaabada wixii la faray baa la faraya marka qofka yidhaahda nusuustani waxay ka hadlaysaa dadyowgii horeeto kama duwana qowlkiisu yacni marka yacni dadka shirkiyaadka samaynaya ee ilaahay istiqaatada ku caabudaya marka nusuusta sharciga loo soo qaado inay yidhaahdaan nusuustan waa nusuustii kufaarta maaragtay kusoo degta weeye marka waxa weeyaan nusuustani waxay la hadlaysaa waa saxaabadii ridwaanullahi calayhim waactasimuu bixabli illahi marka la leeyahy walaa tafaraquu liawali wahla khitaabkaas wuxuu dhacayaa abubakar cumar cuhmaan iyo saxaabadii kaleeto min baabi awlaa annakaa kaga sii horrayna leanna waxa weeyaan ayagu shaki kuma jiro saxaabadu ridwaanullahi calayhim khadkii nebiga inay qaadeen waxaan shaki ku jirin wey waqad waradat alaxaadiiu axaadiitii ayaa soo aroortay axaadiitii saxiixada ahayd xaala kowniha xaafatan mid ku boorinaysa ay tahay calaa lusuumi sunnatihi nebiga sunnadiisa in la joogteeyo ayadoo ku tartirsinaysa ay axaadiitu soo aroortay waijtinaabi kulli bidcatin bidca kasta in laga fogaado waidaa habata markuu sugnaado ana annaka umirna ina la faray haddaanu nahay macshara almuslimiin ow macshara ahli sunnati waljamaca bilitibaaci raacitaanka nebiga haddii annakana la amray iyo watamasuki qabsasho biahari nebiyi nebiga aharkiisii iyo xadiidkiisii la qabsado walusuumi maa sharacahu lana min addiini wasunna iyo inaannu joogtayno oo aannu laasimno rasuulkeennu wuxuu noo jideeyey oo diinkii iyo sunnadii ka mid a oo diinkii iyo sunnadii ah arrinka isaga ah haddii nala amray walaa ariiqa lana ila alwusuuli ila haada inaannu nebiga itibaaciisa iyo sunnadiisa inaannu maarata nebiga raacno oo dhaqankii uu ku dhaqmay aan ku dhaqanno waddo aan ku gaarayno ma ay jirto arrinka isaga ah ilaa biاlnaqli wاlxadiid axaadiidta manquuladaho saxiixada ah umaan arrinkaa ku gaari karnaa inaan nebiga sunnadiisii ku dayanno intaannu barannay inaannu ku dhaqanno taa waxaan ku gaari karnaa waxa weeye waa inaan axaadiidkii nebiga laga wariyay saxiixada ahayd inaan maaragtay aanaan dul istaagno wey walaa ariiqa lana waddo aanu marnaa nooma sugnaanin ila alwusuuli ilaa haada inaannu sunnadii nebiga ku dhaqanno ilaa biاlnaqli soo guuritaan mooye iyo walxadiii asaxiix xadiidka saxiixa in naloo soo guuriyo o aan ku dhaqanno mooye dariiqo kaleeto aan sunnada nebiga dhaqankeeda ku gaari karno ama barashada ku gaari karno ma ay jirto bimutaabacati alakhbaari bisababi mutaabacati alakhbaar axaadiidtii raacitaankeedii sababteedii allatii akhbaartii ama axaadiidtii rawaaha hiqaatu ee ruwaaddii hiqaadkaha ay wariyeen walcuduulu ruwaaddii cudushahaa ee caadiliintahaa ee fisqiga ka foga ay wariyeen oo min haadihi اlummati ummaddanna ka mid ah ruwaadda hiqaadka iyo ruwaadda cudusha ah can rasuuliillaahi rasuulka allana ay ka soo naqliyeen ka soo guuriyeen wa can asaxaabati saxaabadiina ay ka soo guuriyeen min bacdihi nebiga gadaalkiisa wuxuu leeyahay musanifku raximah ullah axaadiid fara badan oo aad iyo aad u badan ayaa waxay ku soo aroortay ayadoo ku boorinaysa dadka muslimiinta ugu yeeraysa nebiga sunnadiisa in la joogteeyo oo laga foado bidacda dhammaanteed sida xadiidkii saxiixa ahaa xadiid cirbaad ibnu saariya ee nebigu sala allahu caleyh wasalam uu yidhi fainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اlraashidiina almahdiyiin caduu calayha biاlnawaajid waiyaakum wamuxdaaati اlumuur faina kula muxdaaةi bidca xadiidkaa marka waxa weeyaan iyo axaadiidta la midihii nebigu wuxuu ku amrayaa sunnada nebiga in la laasimo markii khilaaf u dhaco isla markaasna laska ilaaliyo bidca bidaca in la iska ilaaliyo man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad yacni bidacda qof kasta oo ilaahay bidco ku caabuda yacni shaygaas mubtadaca ah waa marduudun calayh waa lagu soo celinaya marka musanifku wuxuu odhanayaa raximah ullah haddii ay sugnaatay inna la faray itibaaca nebiga iyo hadyigii nebiga inaannu qabsanno oo nebigu wuxuu ilaahay ku caabudo aan ilaahay ku caabudno arrinka isaga ah oo aannu ma'muuriinta ku nahayno la faray waddo aannu ku gaari karnaa ma ay jirto ilaa axaadiidta saxiixada ahayd oo manquulada ahayd oo nebiga iyo saxaabada laga soo naqliyey inaannu ku dhaqanno mooye fa nashraxu al'aana haddii arrinku marka sidaa yahay fa nashraxu al'aana hadda waxaannu sharxaynaa waannu faahfaahin ka bixin doonnaa qowla ahli sunnati ahlusunnada ahlu sunnada hadalkoodii oraahdoodii ahlu sunnadu maxay oraahda ay ay maaragtay ay ay iska ay isku waafaqsan yihiin maxay tahay oo sharaxa u baahan ina طariiqa اddiini huwa aلsamcu wاlأharu waina طariiqaة اlcaqli wاlrujuuca ilayhi wabinaءa الsamciyaati calayhi madmuumun fi الsharci wamanhiyu canhu hadalkaa waxa weeyaan ayaa ahlu sunnaha dhammaantood ay qabaan qadiiman wa xadiian ahlu sunnuhu waxay yidhaahdeen inna ariiqa diini diinka xaqa ah ee nebiyullaahi moxamed lagu soo dejiyey waddada loo marayo huwa asamcu waa maqalka waalahar assamcu marka la yidhaahdo ama annaqlu la yidhaahdo ama alahar la yidhahdo ama alxadiid waa isku mid weeyaan yacni haddii la yidhahdo naqli ama la yidhahdo assamci waa kitaabka iyo sunnadii waa shayga manquulka ilahay rasuulkiisa laga soo naqliyey marka waddada diinka loo marayo cilman wa camalan waa kitaabkaiyo sunnada ayib wa ina طariiqaة alcaqli caqliga waddadiisa caqliga bani aadamka waddada loo marayo wa ina طariiqaة alcaqli caqliga waddadiisa iyo wاlrujuuca ilayhi caqliga in la ictimaado asaga asal laga dhigo lagu dhaqmo wa binaaءa الsamciyaati iyo manquulaadkii kitaabkiiyo sunnadii baa laga wadaa wa binaaءa الsamciyaati kitaabkii iyo sunnadii in lagu dhiso calayhi cala alcaqli oo caqliga asal laga dhigo naqligiina laga dhigo farc laga dhigo madmuumun fi sharci sharciga dhexdiisa mid lagu dhaleeceeyo weeye wa manhiyun canhu waa mid la diiday oo sharcigu uu diiday halkan qaaciduu shiikhu taqriirinaya qaacidadaas ahlu sunnuhu qadiiman wa xadiian waa isku waafaqsan yihiin qaacidadaas waxay tahay maxaa asal ah caqliga iyo sharciga caqliga iyo sharciga caqliga yacni bani aadamku miyaa asal ah oo waxa weeye asal haddaan ka dhigno oo caqligii iyo naqligii ay iskhilaafaan ma caqligaan raacaynaa ama nasku mu'awal ha noqdo ama mansuukh ha noqdo ama qaab kale ha loo tawjiihiyey ahlu sunnaha kulligood waxay isku waafaqsan yihiin shayga mutabaca ah ama faham ama ha fahmin waa naqliga waa kitaabka iyo sunnada waa kitaabka iyo sunnada shayga lagu dhaqmayaa waa kitaabka sunnada waa kitaabka iyo sunnada walidaalika allah wuxuu leeyahay falaa warabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني قفك إيمان كيسو ما سقنانيو إلا حكم كيسو يعد وحق النقانيو ونغض رسولك ورسولك وحوي حقنك لو قدم بيو نعم مركي حقنك رسولك وحكما كتابك سنضع حكمان قفك مسلمك وحويان وإن أسلمه أو سن وحويان uma laa yajidu fii anfusihim xarajan waa inaysan qalbigooda ka helin wax culaysa markii la yahay xukumka kitaabka ilahay sidaasuu xukumay rasuulku sidaasuu xukumay sunnadii nebigu ay xukumtay wax culaysa waa inuusan qalbigiisa qofku ka darin wayusalimu tasliima saddexdaas arrimood baa qofka mu'minka iimaankiisa uu ku xihan yahay altaxaakum ila kitaabi illahi wa sunnati nabiyi waa shardiga u horreeya wey oo qofka iimaankiisa ku sugnaanayo shardiga labaad waxa weeyaan markii kitaabka iyo sunnadu ay xugun xukumaan wax culaysa qof qalbigiisa inuu iska dareemin inshiraaxu sadri inuu dareemo tan saddexaad waxa weeyaan alinqiyaad saddexdaa midkood haddii meesha u ka baxo iimaankii waajibkaa meeshu ka baxaya iimaankii iimaanku wuxuu ka kooban yahay waajib iyo mustaxab waajib iimaankii waajibkaa meeshuu ka baxaya saddexdaas mid ka mid haddii la waayo laba ka midana waa min baabi awlaa saddexdood haddii meesha ka baxaanba iimaanma ma jiraba marka waxa way waxay yidhaahdeen ahlu sunnuhu shayga asalka caqliga iyo naqligu hadday iskhilaafaan hadday iswaafaqaan laga hadli maayo hadday iskhilaafaan shayga mutabaca hor iyo horraanba waxa weeye waa naqliga weeye li'anna caqligu marnaba ilaah iyo rasuulkiisa asal kamaysan dhigin haddii caqligu asal yahay sida ahlubidacu ay yidhaahdeen rusushii la soo diray ka soo bilow nebiyullaahi nuux nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi muuse nebiyullaahi ciise nebiyullaahi muxamed mid ka mida looma baahdeen qof walba waxaan odhanaha siday kula qurxoon tahay rabbi ku caabud hunduuska iyo buudizimka waxay oo waaniyiinta ah yacni waxa weeyaan oo ilaah bay waxay leeyihin baan caabudayna ilaah baan caabudayna hawadooday caabudayaan yacni waxa weye qaar baa waxay caabudayaan lo'da caabudaya qaar baa furuuju nisaa caabudaya qaar baa waxay caabudayaan sidii nebiyullahi moxamed kuwi laga soo saaray oo waxa weye quraysh dhagxaanta ay ay samaysteen bay caabudayeen marka caqliga bini aadamka haddii la yidhaahdo caqli ilaahi ha lagu caabudo caqliga bini aadamku waa mutafaawit ma caqliga zayd baa ilahay lagu caabudaa ma caqliga cumar baa lagu caabudaa ma caqliga cabdiraxmaan kee lagu caabudaya marka caqligu marnaba asal ma aha walidaalika ahlu sunnuhu markay ay qaacidadaa jide ay mareen kitaabkay sunnada ugu yeerayaan oo ah ilaah iyo rasuulkiisa in la adeeco oo waxyiga muqtadihiisa ilaahay lagu caabudo waddadaas kumaysan kala leexan ahlu sunnuhu qadiiman wa xadiidan taa marka yaa khilaafay ahlu bidci baa khilaafay oo ay ugu horreeyaan أول بدعة حدثت في الإسلام هاي هيد وبدعة الخوارج بأهيد وحا بدعة كسوك الروحة وحا كمية بدعة المرجئة بدعة الجهمية بأنواعها أما هنغت الجهمية دي يعني صفات كالي أسماء ذا قبي أهم بديدي أما كوي أسماء المجردة عن الصفات يعني كوي ديدها نغت سيدة معتزلة دا. أما كوى صفات كي غيبك كمية ديدها نغت سيدة ما تريد الشاعرة كل البدع لما أنت كل أهل البدع لما أنت وحي كنت جاين عقل أصلي هي caqligu inuu asal yahay oo haddii caqliga iyo naqligu iskhilaafo waxay yidhahdeen haddii aan idhaahno asalka aan ka dhigno naqliga waxa weeyaan haddii aan idhaahno faraca yani naqliga aan ku dhaqanna haddii la yidhaahdo yani naqligu agtooda farac buu ka yahay asalku waxa weye waa caqliga haddii marka aan naqligii ku dhaqanno macnaheeda waxa weye qadxun fi اlasl caqligii oo asal ahaa ayaa maaragtay ayaa marka waxay noqonaysaa wuxuu noqonayaa majruux noqonaya maadaama agtooda caqligu asalka yahay haddii waxay yidhahdeen asalka aan ku dhaqanno haddaan ku dhaqanno aan dhihi laha maarata waxyiga naqliga kitaabka iyo sunnada haddaan ku dhaqanno taas waxay noqonaysaa oo ka dhalanaysa qadxun fi lasl oo caqligii ah idan marka waxa weeyaan kitaabka iyo sunnada marka maxaan ku samaynaynaa haddii caqliga ay khilaafaan waa un dhowr dariiq bay maraan kow imaa naskaas inuu mansuuq yahay si caqligu u nabadgalo waliha naskaas waa nas mansuuq caqliga midka khilaafay وإما إن ليرهذا هو مؤول تأويل كاسنا تأويل كصحيح على جنب وهو تأويل كتحريف كها ونصوص تمرك على تحريفيه أما النصوص تكوسو أربط الصفات كها نقطة أما النصوص تكوسو أربطها نقطة إن أسماء الله سيدا درتيد متكلمين تو حي قرين أيوة قاعدة ذا كنت تقريرنا يا باطلة ذا رسالة لي هذا قانون التأويل بقار كود أي قرين سيدا أشاعرة ذا كليتو علماء أهل السنة هنا كتب واوين أو أي موضوع كل دينيا أنا بقرين سيدا شيخ الإسلام ابن تيمية أكلت كتاب kutubtiisa kutubta ugu waaweyn ka midoo leedaru tacaarud alcaqli waalnaql oo koob iyo toban mujalad wuxuu ku radinayaa qaacidadaas ku radinaya wuxuu ku radinaya qaacidadaas ah وإن طريق العقل والرجوع إليه وبناء السمعيات عليه مذموم في الشرع ومنهي عنه أنت سكر الدنيا بعد هذا بعد هذا بكر الدنيا كوب يتون مجلد بك قري وحول ليه لما هلي كره ما ندعي كرت إن له نص صحيحة وصريحة يه عقلك سليمك إن إسكهر يمادان ومستحيل yani laga hadlimayo caqliga mankuuska ah oo mushbuuha ah oo bidacdu ay baabi'isay laakiin caqliga fidriga ah oo nadiifka ah ma dhici karto naska saxiixa oo saxiixa naska saxiixa oo sariixa inuu ka hor yimaado ma dhici karto la sababtuusa uga hor imaan karin waxa weeyaan allah muxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum caqliga adeeca ilaahay muusan odhan ilaahay muxuu yidhi adeeca ilaahiyo rasuulkiisa ilaahiyo rasuulkiisa adeeca marka la yidhi wax yani wax kasta ee ilahay rasuulkiis ka yimaada waa lagu adeecaya laakiin caqliga adeeca marnaba ma soo aroorin kitabkii sunnada kuma soo aroorin marka wuxuu leeyahay caqliga saliimka ee fidriga ah iyo naska saxiixa oo sariixahay marnaba iska hor imaan maayaan maba la helayaba wuxuu leeyahy shiikhu taxadi buu samaynaya haddii la keeno nas saxiix oo sariixa iyo naqli sali iyo iyo waxaan dhihi lahaa maaratay caqli saliima oo iska hor yimid ataxaddaa wuxuu leeyahay maba la keeni karaba kadalika ibnu xasm iyo culimmada kalena sidaasay marayaan sidaasay marayaan waa un laba midood buu marka leeyahay laba midood weeye naqliga caqliga ka hor yimid haddii caqligu caqli saliim yahay naqliga ka hor yimid ayaa hayr saxiixa ama waa saxiix hayr sariixa oo aan caqliga ka hor imaanayn ama caqliga wuxuu yahay caqli mankuus ah mashbuuh ah marka ma jiro caqli saliim ah nadiif ah fidri ah iyo naqli saxiixoo sariix oo iska hor imaanaya wanadkur waxaanu sheegi doonnaa maqaama alcaqli caqligu maqaamka iyo booska uu ku leeyahay fi sharci markii qaacidadaas aan taqriirnay iyo adiladeedii isla markaas waxaanu u bambaxi doonnaa booska caqligu uu leeyahay lanna qur'aanka maanta o dhan markay akhrinaysa liqawmin yacqiluun liqawmin yatafakkaruun buu ku soo celinaya marka caqligu booskee buu leeyahay caqligu ma asal raacaa mase waxa weeye waa shay kaleeto muxuu yahay waan sheegi doonnaa marka caqligu sharcigu booska uu ku leeyahay waalqadra qaybtiina waannu sheegi doonnaa alladii qadarkii amara asharcu sharcigu uu faray biisticmaalihi caqliga in laga isticmaalo wa xarama uu xarimay sharcigu mujaawasatahu yacni qadarkaas iyo qaybtaas dhaafitaankiisii yacni wuxuu leeyahay markii aannu sheegno nusuusta sharciyada ee ku soo aroortay naqligu inuu asal yahay oo mutabac asagu yahay waxaannu u bambixi doonnaa caqligu booska uu sharciga dhexdiisa ku leeyahay iyo qadarka caqliga laga isticmaalayo iyo qadarka ay xaaraam tahay caqligu inuu gaaraba lanna caqligu waa maxduud caqliga bani aadamka waa maxduud yacni shareecada shay kasta oo ilaahay uu jidaynayo ama shay kastoo ilaahay koonkan uu ka sameeyey xikma uu samaynaya xikamta alle marka qaybana waa macquul macquululmacnaa oo waa la fahmayaa qaybna la fahmi maayo maalan tusaale haddaan soo qaadanno arkaanta islaamka imisay ka kooban tahay shan rugni bay ka kooban tahay soomahan tawxiidka ugu horreeya waan fahmaynaa caqliyan min xayu alcaqli ilaahay sababta uu shirkiga u diidayo waa wax la fahmaya wey waa wax la fahmaya wey ayib rugniga labaad muxuu yahay waa salaadda soo maahan shan salaadood shanta salaadood markaannu saaka kala tagno ee maanta o dhan la shaqaynayo ilahay wuxuu nugu waajibiyey salaadda ugu horrayso oo la tukada inay noqoto salaaddii duhurka maanta o dhan baa qofku xamaalayey afar ragcood tukaa lagu yidhi ayib qofkii waa uu seexday hurdadii qayluulada ayuu seexday wuu soo toosay afar ragcood kalaa tukaa la yidhi markii la gaaro maqhribkii saddex baa laga dhigay caqliga bini aadamka wuxuu keenayaa maadaama maa bayna alcasri ila almaqhrib qofku uu mustariix yahay oo camal haaliban uusan haynin in laga dhigo yani waxa weeyaan taasoo kaleta caqligu waa odhan karaa maarata alla ilahi waxa weye saddex in la yidhahdo lasoo caqligu wuxuu keeni karaa in la yidhaahdo maqhribka afar ragcooda laga dhigo ayada maadaama qofka uu muddo soo nastay duhurkii iyo casirkiina in laga dhigo saddex ragcadood caqliga bini adamka saasuu keeni lahaa dayib waxaan u tallaabaynaa ceshihii afar baa laga dhigay caawo o dhan baa qofka hurdi markuu soo tooso laba ragcood tukaa la yidhi caqliga bini adamka hadii loo bandhigo waxaa la odhan lahaa afar ragcood waa in la tukadaa maadaama qof asagoo mustariixa u soo toosay marka waxa weeyaan waa xikamta ka dambaysa shanta salaadood sida loo kala badiyey caqliga bini adamka ma gaari karayo kadaalika marka xajka aanu gaarno xajka meelo mucayana halkaa mar baa lagu leeyahay yacni kacbadoo kaleeto markaad tagtay xajarulaswad dawaafka xajarulaswadka dhinaca bidixdaad xijinaysaa midigta sababta bidixda loo xijinayo dhinaca bidixda looga wareegayo ee midigta looga wareegay caqliga bini adamka wuxuu keenaya ma aha marka dawaafku dhammaado waxaa lagu yidhi asafa iyo marwo dhex orod safa ka bilaabaysaa marwo ku tag caqliga bini aadamka wuxuu keeni karaa in la yidhaahdo marwo istaag oo safwo tag marka xikmada keenaysa in safo laga dhaqaajiyo oo marwo la tago yani waa mujarad litibaac yani waxa weeyaan xikmada ka dambaysa caqliga bani adamku ma gaari karayo marka waxa weye waxyaalaha ilahay aanu ku caabudayna qaybo badanna waa la fahmaya xikmada ka dambaysa maalan zakadoo kaleeto maxaa ilahay u jideeyey dadka muslimiinta fuqaradoodii in loo faa'iideeyo oo nidaamulijtimaaci uu ahaado nidaam baaqi ah uu noqdo muslimiintu isku naxariista waa wax la fahmaya wey laakiin cibaadaadka akarkooda in badanoo ka mid ah xikmada ka dambaysa waa mujarad tacabud mujarad tacabud wey waqad salaka ahlulkalaam ahlukalaamku waqad salaka ahlulkalaam ahlulkalaamku waxay qaadeen fii raddi innaasi dadkii radintoodii iyo celintoodii dadkii ay ka celiyeen min alaxaadiii axaadiita ay ka celiyeen oo axaadiita inay ku dhaqmaan ay u diideen waddada ay u marayaan waxay qaadeen ila almacquulaati waxyaalaha caqliga ku saabsanna ay u celiyaan dariiqan waddo ayay qaadeen dariiqaasoo shabbahuu bihaa dariiqaasoo shabbahuu ay labbasuu ay ku talbiisiyeen oo ku dhehgeliyeen biha axaadii biha dariiqa isaga ah calaa caam calaa caammati annaasi shabbahuu biha axaadiitii ay ka talbiisiyeen calaa caammati الnaasi dadkii yani guud ahaantoodii ay ka talbiisiyeen oo ay ka dahgeliyeen qaaluu waxay yidhaahdeen halkan wuxuu uga hadlayaa shaykhu musanifku halkan wuxuu uga hadlayaa laba kooxood ayaa ahlu xadiidka ka soo horjeeday asal u ahaa maaratay dadka maaratay aad iyo aad u dhaleeceeya asal u ahaa kooxda ugu horraysa waxa wey waa mutakalimiinta waa dadka waxa weeyaan fankan falsafada ku ta'auray oo can ariiqi اlfalsafa nusuustii sharciyadahayd ku taxriifinaya ahlu kalaamku marka waxa weeyaan dadkii axaadiidtii nebiga waxa weeyaan waa ka dhehgeliyeen meesha ay ahayd xadiidka nebigu mar hadduu saxiix noqdo in lagu dhaqmo waxa weye talbiis bay sameeyeen waxay yidhahdeen axaadiidta nebiga in badanoo ka mida laguma dhaqmi karo sidaasay yidhahdeen waqad salaka ahlulkalaami ahlu kalaamku mutakalimiintu wa ahlulbidaci waxay waxay mareen oo ay qaadeen fii raddi innaasi dadkii ka celintoodii min alaxaadiid axaadiidta ay ka celiyeen ila almacquulaatina ay u celiyeen meeshii axaadiita lagu dhaqmilay waxay war axaadiita ku dhaqmilin caqliga ku dhaqmo dariiqan waddo ayay qaadeen dariiqaasoo shabbahuu ay ka dhehgeliyeen biha axaadiitii calaa caammati annaasi dadkii guud ahaantooda ay ka dhehgeliyeen oo baadil ayay ka soko mariyeen baadil waxa ah inay yidhaahdaan axaadiitii yaan lagu dhaqmin axaadiitu waa akhbaarulaxaade akhbaarulaxaada cilmi laga faa'idi maaye caqliga ha lagu dhaqmo sidaasay yidhahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen mutakalimiintu ina amra addiini diinka arrinkiisu amrun waa arrin laabudda fiihi aan laabudda fiihi ay lagama marmaan tahay min wuquuci اlcilmi cilmigii dhicitaankiisii liyaصixa alictiqaadu fiihi si uu maaratay uu saxiixu noqdo yani arrinkaa isagaa in la ictiqaado oo la aamino wuxuu leeyahay musanifku diinka umuurihiisoo dhan waa umuuro ay lagama maarmaan tahay in yani shay kasta oo umuuraha yani diinka ka mid ah in cilmi yani waxa weye loo cilmi yeesho si markaa waxa weye shaygaa macluumkaah oo la ogaaday loo ictiqaadiyey ay suurtagal u noqoto fa ina almusiiba midka asiibayo haleelaya fii dalika arrin umuurta diinta ka mid ah cinda ikhtilaafi almukhtalifiin muslimiinta iskhilaafaysa agtooda waaxidun waa mid keligiisa yacni mas'ala min masaa'il ictiqaad masaa'isha ayay waxay u kala saarayaan yacni usuul iyo furuuc bay mutakalimiintu u kala saarayaan usuul iyo furuuc bay u kala saaraan waxay yidhahdeen marka usuusha waxay ka wadaan waa masaa'isha caqiidada ku saabsan masale kastoo caqiida ku saabsan marka la isku khilaafo waxay leeyihiin qofka markii la isku khilaafo musiibku waa mid hadalkaa waxa weeyaan min xayثu huwa sax buu noqonayaa oo waxa weye haddii caqiidada laisku khilaafo musiibku waa mid xataa masaa'isha yani waxa weye fikiyaadka haddii laisku khilaafo qowlka xaqaya waa mid keligiisa laba qowl oo mid kastaba musiib yaha la heli maayo taas sax bay noqonaysaa laakiin natiijada ay ka ratibayaan baa natiija baatila ah natiijada ay ka ratibayaan baa natiija baatila ah tan kaleeto taqsiimka ay diinka u qaybinayaan asal iyo farac iyo natiijada ay ka ratibayaan oo ah takfiirka yacni markii caqiidada laisku khilaafo qofkii yani waxa weeyaan qowlka sawaabka khilaafa sida noo imaan doonta waxay leeyiin ama waa kaafir islaamkiiba ka baxayba ama waa mubtadic marka shaygaas ay ka ratibayaan darteed waxaa la odhanayaa sideedaba in islaamka loo qaybiyo asal iyo farac kitaabka iyo sunnada midnaba kuma soo aroorin kitaabka iyo sunnada midnaba kuma soo aroorin leanna waxa weye waxaa la helayaa masaa'il badan oo fiqiyaad ah oo qofka hadduu ka tago uu ku gaaloobayo qofka hadduu ka tago uu ku gaaloobayo oo salaaddu ay ka mid tahay nacam fa ina almusiiba midka haleelayaa fii dalika arrinkaa cinda ikhtilaafi almukhtalifiin markii muslimiintu ay iskhilaafaan waaxidun waa mid keligiisa wاlmukhaalifu midka khilaafaya fii amrin arin oo min umuuri diini diinka umuurihiisana ka mid ah alladii arrinkii marjicuhu meesha loogu noqon il ictiqaadi uu yahay umuurihii ictiqaadka ku saabsanaa yacni waxa weeye arrin ku saabsan midka khilaafa oo aan sawaabkii waafiqin alladii marjicuhu ila ictiqaadi uu yahay ima kaafirun midkaa mukhaalifkaah inuu yahay gaal inuu yahay aw mubtadicun mubtadici labadaas u dhexeeya un yacni wuxuu leeyahay umuuraha waxay aaminsan yihiin ahlu bidcu ahlu kalaamka waxay aaminsan yihiin masaa'isha ayaga usuusha ay u yaqaaniinoo muctaqadaadka ay yidhaahdaan marka la isku khilaafo ahlu qiblo isku khilaafaan kan sawaabka aan waafiqin oo qowlkiisu qowl mukhaalifa uu noqdo laba un buu joogaa midkood in la yidhaahdo waa gaal oo islaamka waa ka baxay wa imaa in la yidhaahdo waa mubtadic yacni wax kaleeto dariiq kaleeto la maraya ma jirto bedela ma ahlu sunnuhu yani dariiqaa ma marayaan dariiqaa ma marayaan waxaa weeyaan qofka markii xataa masaa'isha caqiidada la isku khilaafo qofka waxa weeyaan haddii la og yahay usuushis usuusha ahlu sunnada inay tahay hadduu mujtahid yahay qofka waxa weeyaan masalada muctaqa- masalada ca- ee caqadiyada ah yacni waxa weeye sawaabka aan waafiqin waxa weeyaan haddii uusan xaqii waafiqin laakiin usuushiisa usuusha ahlu sunnada ay ahayd oo sunni uu ahaa macduur buu noqonaya wuxuuna soo gelayaa wuu soo hoosgelayaa axaadiidta saxeeda uu ka mid yahay idaa xakama alxaakimu fajtahada faasaba falahu ajraan wain akhdaa falahu ajrun waaxid yacni waxa weye xadiidkaa muqtadihiisu masaa'isha cilmiyada ah waa masaa'isha ictiqaadka ah iyo masaa'isha camaliga waa masaa'isha waxa weeye fiqhiyaadka ah farqi ma kala leh haddii qofka asalkiisu shardi waa inuu maarta qofkaanu sunni yahay ama hadduu mubtadic yahay marnaba maajuur maaha waxa weeye waa aathim weeyaan mar kastaba aathim buu noqonaya leanna dariiqiisan dariiqiis yacni waxa weeyaan sunnadaba ku jooginba nacam wam- wamaa kaana amruhu qofka arrinkiisu u ahaaday calaa hada alwajh wajka isaga ah falaa budda waa lagama maarmaan hadalkan weli waxaa socda hadalkii qaacidadii mutakalimiinta weli socota wamaa kaana amruhu wamaa shay kaana amruhu arrinkiisu u ahaaday wamaa shay kaana amruhu arrinkiisu u ahaaday calaa hada alwajhi arrinka dariiqaa ku yimaada falaa budda fii hubuutihi yacni wuxuu ka wadaa waa masaa'ishii caqiidada wixii ku saabsan falaa budda waa lagama maarmaan fii hubuutihi yacni arrinka caqiide ku saabsan sugnaanshihiisi waa laga marmaa min dariiqin waddo xaggeedna uu ka sugnaado dariiqaasoo tuujibu waajibi dariiqadaasoo tuujibu waajibinaysa alcilmi yacni wuxuu leeyahay masaa'isha caqadiga maadaama qofka mukhaalifkaahi ama uu gaal noqonayo ama mubtadic uu noqonayo dariiqa marka uu nagu soo gaarayo masaa'isha caqiidada oo aan caqiidada ka qaadanayno waa inuu yahay daliil waajibinaya cilmi muxuu meesha ka saarayaa adiladii danniga qaalibkaa faa'iidaynaysa buu meesha rabaa inuu ka saaro xataa laa yatadaakhala suusan meesha u soo gelin suusan isku dhex gelin xataa laa yatadaakhala man xasala lahu alcilm suusan u soo gelin man xasala lahu alcilmu qofku cilmi uu u xasilay bidaalika bidaalika ay biladillati adiladiina uu maarata ugu xasilay shubhatun saysan shubha ugu soo xasilin wa shakun iyo shaki biwajhin min alwujuuh hadalkan kulligiis waa qaacidadii baadilada ahayd oo mutakalimiintu ay mareen waxay yidhaahdeen masaa'isha caqiidada ah waa masaa'isha usuusha ay u yaqaaniin lagama maarmaan waxa ah maadaama arrinkan caqiide ku saabsan yahay deliilka aan ka qaadanayna deliil cilmi qadciga faa'iidaynaya waa inuu noqdaa maxay rabaan meesha inay ka saaraan arrintaa waxa weeyaan waxay u maldahayaan sunnadii nebiga tisca wa tisciin fi lmi'a wa ziyaada inay khadka ka saaraan bay rabaan sunnada nebiga waxay ka koobantaha laba qaybood sunna almutawaatira iyo sunnat alaxaad yani axaadiidta mutawaatirada waa farakutiris markii loo nisbeeyo axaadiidta nebiga waa in yar oo kooban weeye in yar oo kooban oo kutubta laga qoray ay kooban tahay oo la tiriyo xadiid fulaan baa mutawaatir xadiid fulaan baa mutawaatir xadiid fulaan baa mutawaatir waa tiro yaroo kooban weeye axaadiidta nebiga akarkeeda saaxiqada ah waxa weeyaan waa axaadiid alaxaad axaadkuna waxay ka kooban yihiin waa xadiid alariib sida xadiiu imaan amaal bniyaad oo kalet waa hariib yani waxa weeyaan sanadkiisa dabaqaadkiisa dabaqada ugu yar ayaa waxay tahay hal qof hal qof baa ku jira ama waxa weeyaan waa casiiz waa xadiidka dabaqaadkiisa dabaqada ugu yar laba qof ay tahay casiiz baa la yidhahdaa ama waa xadiidka mashhuurka oo dabaqada ugu yar ay tahay saddex qof saddexdaas qaybood waxaa la isku yidhahdaa akhbaar ulaxaad axaadiidta nebigu marka aqlabkeedu waa axaadiid ulaxaad wuxuu marka ay keeni doonaan oo ay aaminsan yihiin axaadiid ulaxaad gebi ahaanteedba lagama qaadan karo masaa'il caqadiya lagama qaadan karo masaa'isha fiqhiyaadka laga qaadanaya macnaheedu marka maxay tahay sunnada nebiga xujo ma gasho weeye hadafka ay leeyihin waxa weeye sunnada nebiga lama xujaysan karo sunnada nebigu markay meesha ka baxdana kitaabkan la xujaysan maayo waayo kitaabka waxaa mufasir u ah oo fasiraya waa nebiga sala allahu alay slam waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim nacam والأخبار أحاديث التي أحاديث يرويها أهل الحديث هذا الكذب أول السعودة متكلمينتي التي أحاديث يرويها أهل الحديث أهل الحديث أي ورينيين في أمور الدين دينك أرميسا أي كورينيين يعني دينك أحكام تسكلا قدسا أي كورينيين أما عقيدة أما مرتفقيات أما قصص أما مواعيد أخبار أحادين أحاديث أهل الحديث أي ورينيان oo umuurta diintoo kala kala duwan ku saabsan waa akhbaar u axaad aqlabka waa sax hadalkaas akhbaar u axaad bay u badan tahay laakiin natiijada ay soo wadaan baa natiijo baatila ah wahya hayru muujibatin akhbaarta axaadku hayru muujibatin lilcilm waa mid aan cilmi waajibinayn yacni cilmi ma faa'iidaynayso danni bay faa'iidaynaysaa wainnamaa tuujibu axaadiidta axaadku ee saddexda qaybood ka koobnayd waxay waajibinaysaa alicmaala camal siin fi alaxkaami masaa'isha fikhyaadka lagu camal siiyo khaasatan gaar ahaan waxay faa'iidaynaysaa axaadiidta axaadku masaa'isha fikhyaadka in loo dariishado kaliya laakiin ma faa'iidaynayso masaa'isha caqidada in loo dariishado yaa yidhi ma nebiyullaahi moxamed baa yidhi ma saxaabadii baa tihi ma taabiciintii baa tihi ma a'imatul hudaa baa yidhi ma aysan dhihin waa baatil hadal baatila weeye aan loogu horin ahlukalaamka waidaa saqata weli warkoodii baa socda waidaa saqata alrujuucu noqoshadu markii ay saaqido noqoto ay dhacdo ila alakhbaari axaadiidkii loo noqdo falaa budda waa lagama maarmaan min alrujuuci noqosho ilaa daliili alcaqli caqligu wuxuu tusinaya loo noqdo eeg marka sunnadii nebiga ay ka takhalluseen waxaa ku soo laabanaya dadku waxay odhanayaan muslimiintu dadku muslimiin weeye haddaan axaadiidtii nebiga iska dayno aan caqiide aan u daliishan maxaan daliishanaynaa caqiidadii u daliishanaynaa waxay leeyihiin lagama maarmaan marka waxa ah markii axaadiid alaaxaad aanu soo taqriirinnay inaan loo noqon karin oo aysan daliil noqon karin caqiidada lagama maarmaan marka waxaa noqonaysa qofka muslimka ah sida iyagu ku andacoonayaan inuu noqdo ilaa daliil alcaqli oo caqligu xuja uu noqdo mutabaca fi alcaqaa'id wamaa shay ayaa loo noqonayaa wamaa shay baa in loo noqdaa ay lagama maarmaan tahay yuujibuhu alnadar walictibaar yacnii aragtida yacni ay waajibinayso iyo ictibaarka yacni waxa weeyaan istimbaadka ayuu ka wadaa wixii caqligu istimbaado iyo caqliga ayaa loo noqonaya marka hadalkaas waa hadal baadila adilada saxiixa oo sariixadana ka soo horjeeda dhammaanteed dhaqankii saxaabada iyo taabiciinta iyo hadyigii yacni salafu saalix ka soo horjeeda weeye waana qowl yacni adnaa daliil aan lahayn nacam fa haada qaacidadaa baadilada ah oo aannu soo sheegnay oo mutakalimiintu ay ku qaabileen sunnadii nebiga sala allah alay wasalam min acdami shubahihim waa shubahda ay la yimaadeen oo muslimiinta ay adiladii saxiixada ka dhehgeliyeen kan ugu weyn buu ka mid yahay fi licraadi jeesashada can alaxaadiii axaadiitii laga jeesto walaaahaari iyo aahaartii saxaabada wasaya'ti aljawaabu canha yacni shubahdaas ay la yimaadeen inaannu ka jawaabnana jawaabteedu waa imaan doontaa jawaabteedu waa imaan doontaa waqad qaala cumar bnu khaaab cumar bnu khaaab ayaa wuxuu yidhi inahu shaniga iyo xaalku wuxuu yahay saya'tii waxaa imaan doona unaasun dad yaakhuduunakum adinka inku qabanaya bishubhaati alqur'aan qur'aanka mutashaabihaadkiisa qur'aanka mutashaabi baa ku jira qur'aanka mutashaabihaadkiisa ay idiin soo xujaysanayaan fakhuduuhum adinku waxaa ku qabataan kaga hor tagtaan kuwa ahlu bidaca ah bisunani sunanta nebiga sala allah alay wasalam li'anna qur'aanki baa ilahay wuxuu ku leeyahay waanzalna ilayka adikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim assunnatu tubayinu alqur'aana watufasiruhu watashraxuhu yacni sunnadu ayadaa faahfaahinaysa qur'aankii ilahay wuxuu in badan ku soo celinaya waaqiimu الsalaa salaadaas ilaahay kitaabka in badan ku soo celiyey sida loo tukanayo nebiga caddeeyey qur-aanku ma caddaynin qur-aanku tafaasiishiisi ma caddayn yacni maxaa inta rukuuc ku jirta salaadaha inta sujuuda ku jirta inta waxa weye tasbiix ku jirta qaabka waxa weye loo sujuudayo qaabka loo rukuucayo qaabka loo ictidaalayo tashahudka kullu dalika qur-aanku ma sheegin laakiin qur-aanku xugun ahaan wuxuu u sheegay in sunnada looga dambaynayo waanzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuul rasuulka maxaa lagu adeecaya wax allaaliya wuxuu sheego ama ha noqdo qur-aanka wuxuu noo sharxo ama ha noqdo sunnada nebiga sala allah alay wasalam marka wuxuu yidhi cumar bnu khataab oo ilaahay unaga rasuulku unagala dardaarmo uu yidhi iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumara si gooniya ayaa nebigu cumar iyo abubakar uga dardaarmay waana ummadda waxa ugu aqoon badan oo ugu khayr badan waa abubakr sidiiq radi allahu canhu waxaa ku xiga cumar bnu khaaab marka cumar bnu khaaab wuxuu yidhi haddii ahlu bidcu ay la yimaadaan dib ka imaan doonaa ayagoo xujaysanaya mutashaabihaadkii qur'aanka fakhuduuhum ku qabto ku xakameeya bisunani ay bilcamali bisunani sunantii kudhamitaankeedii sunnadii nebiga ku dhaqmitaankeedii ku qabto ku xakameeya fa ina asxaaba sunani dadka sunanta dadka sunanta yacni ku dhaqma oo ahlu sunnaha ah ayaa aclamu bikitaab illaahi kitaabka alle ku aqoon badan هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين